dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta magaalada hargeysa kaga hadlay deeqda dalalka iskaashiga la leh soomaaliya ay ugu dhawaaqeen amaba ay kaga dhawaaqeen shirkii bruseles muuse biixi cabdi ayaa sheegay in somalilan aanay aqbalaynin deeq cid kale loo soo marsiiyo waxaa timid dooda deeqda waxaa la yidhi lacagaa lagu qaybinayaa maxaynu uga haraynaa horta deeqda iyo adduunka saysan mayno gobonimadiisa saysan mayna rabitaanka dadka eega markaa u a iyo north america lacag ku qaybinaysaa nooma taalla haddaan annaga toos wax naloo siiyo ma qaadanaysan dalayle ciddoo soo martay dadkuna tay ku tirsay waata wax ka badan lacag baanu u hormaray goornimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo lixdankii halkuu joogay marka taana saasaa lagu sheegno waar adduunkama hadlayne qadiyad iyo eshi iyo ummad masiirkada laga hadlayaa lacagta idinka ale ciddaa siinaysaana idinkaa og waa wixii waa wixii jeebkiina ku jiray annagu mawqifkaasaa loo ninkii nagu caawinayo ee wax nagu tarsanayo ee naleeshi naleeshi kii kaluna waad bahadsantay cidda adduunsaas
muuse biixi sida oo kale waxa uu sheegay in ay la yaabeen in shirka bruseles uu ka qayb galo guddoomiyaha xisbiga u ciide faysal cali waraabe maanaana weyn nagalama tashaan tala kumanaan lahayn waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib laga wado dibba laiska arko arrintaas isagii cid la socotay toona ama kaag bay nagula wactay xataa maanaan oynanu baxay isagoo farmaajada jooga dee ama kaag bay noqotay waa la arki doonaa wixii ay ku duwaysay iyadoo taasna intaasaan ka idhi
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta magaalada hargeysa ka hadlayey